wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane faarax sheekh cabdulqaadir ayaa dhagax dhigay dugsiga hoose dhexe ee waxaar caddee degmada hilwaa waxaana dhagaxdhigga goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed gudoomiyaha degmada hilwaa iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada ugu horeyna gudoomiyaha degmada hilwaa mire salaada dhuxulow ayaa dhankiisa soo dhoweeyey dib u dhis ka ballaaran ee lagu sameeyey dugsiga waxaa dhacda runtii aadaan ugu faraxsannahay hawsha aan u taagannahay oo ah in la dhagax dhigayo galabta iskuulkii waxar cadde oo sidii loo dhisay ee dawladda uga duntay aan dib loo soo fiirin waa bilow fiican wasiir waa ku mahad celinaynaa degmada hilwaayna si gooniyay ku xuso doontaa mashruucaani waa mashruuc ugu horreeyey oo labaatankii sano ama soddonkii sano ama intii dawladu hadda jireen laga dhagax dhigay degmadan waaye waan rajaynaynaa inay isdaba qabtaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka banaadir cabdicasiis cusmaan maxamed ah ayaa sheegay in dugsigani oo la dhisay sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii uu ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka tan ilaa iyo xilligaasna wixii ka dambeeyna aysanna suurtagal noqon in wax lagu barto waxa uuna wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya uga mahad celiyey doorkii ay ka qaateen horumarinta waxbarashada dalka
wasiir waxaan rabaa inaan horta ugu xaqiijiyo shacabka reer hulwaa ee dowladda soomaaliya mashaariicda ay ugu talgashay mashruucii ugu weynaa ugu horeeyey galabta inaan meeshaan aan ka dhex dhignay muhiimadda ay u tahay dadka soomaaliyeed ee ku nool degmadan wax noloshana ay u tahay lomber one sida aad la socotaan nabigeena calayhi salatu wasalaam markii godkii qaarulxiraa la geliyey waxaa la iqra bismi rabbika alladii khalaq marka muhiimadda ee tacliinta ee u leedahay wasiirka wakhti badan uu ka soo shaqeeyey noloshiisa maxaa la yidhahdaa saddex meelood hal meel ayuu kaga maxaa la yidhahdaa laba meelood kaga soo shaqeeyey tacliinta dalkaanu tacliintiis burburtay dadkii u istaagay ayuu ka mid yahay isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha intaba maantana ilaahay dadka soomaaliyeed wuxuu waafajiyey inuu wasiir uu u noqdo tacliintii ahliga ah soo bilowda maanta inaad dowladnimadii meeshii wasaaraddii ugu saraysay inuu ilaahay kusoo waafajiyey camalkaaga oo khayriga ah meesha ugu muhiimsan aa ku bixin laheed meeshaan inay tahaan rajaynaya insha allah biidnillahi alkariim sida aad noo xaqiijisay mashaariic badan inaad kafla doontid caasimadda soomaaliya oo waxbarashada kor loogu qaadayo waxaan aaminsanahay galabta dhagaxii ugu horeeyey in ay noo bilowday bilahan soo socdana aan rajayn doono insha allah degmooyin ka mid a caasimadda soomaaliya iyo guud ahaan soomaaliya laga fulin doono ajandaha waxbarashada qaranna meesha aa noogu soo tabin doonto insha allah ugu dambeyna wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ka go-an tahay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka dugsigan waxaa la dhisay kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo afar dee wakhti dheer baa laga joogaa dhowr iyo afartan sannaah wixii dhib dhacayey iyo wixii mashaakil dhacay iyo waxaasoo dhan waxaa u istaagay odayaasha iyo dadka deegaanka degmada heliwaa inay ilaaliyaan haddee waa dumay oo dee dhismahaaba wakhtigiisa iska dhammaaday laakiin in dhulkiisa iyo hantidiisa iyo agagaarkiisa la ilaaliyo waa shaqo adinka aad qabsateen haddii aad tihiin dadweynaha degmada heliwaa si gaara waxaan ugu sii mahadcelinayaa macallin mukhtaar oo ahaa macallinkii halkan afartankaas sano joogay oo ilaalinayay haddii aan nahay wasaaradda waxbarashada waxa aan go'aan ku gaarnay in dhammaan dugsiyada gobolka banaadir dib loo dhiso kuwa dayactirka u baahanna dib loo dayactiro meeshii iskuul u baahanna iskuul cusub in laga dhiso iskuulkan waxaa laga dhisi doonaa iskuul cusub kulligiisaa laga dhisi doonaa dhismahan waa dhammaaday waa burburay dib ayaa loo wada dhisayaa dhammaantiis haddii ilaahay yidhaahdo naqshad cusub uu leeyahay oo ka duwan middii hore dhismo ka casrisan midkii hore sida aannu ku heshiinnay dadka dhisayo iyo gobolka banaadirna waa in afar bilood gudahood iskuulka lagu dhammeeya dhismihiisa iskuulkan ayaa in ka badan soddon sano burbursanaa oona hadda la doonayo in ay wax ku barataan bulshada soomaaliyeed